magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey qalliin faruuryaha loogu sameeyey in ka badan boqol iyo labaatan ruux oo isugu jira aruur iyo dad waaweyn dadka ka faa'iidaystay ololahan lacaglaanta ee qalliinka faruuryaha loogu sameeyey ayaa ka kala yimiday gobolada dalka dowla deegaanka soomaalida iyo waqooyi baray dalka kenya agaasimaha hay-adda kalkaala foundation cali xasan maxamed ayaa ka waramaya ololahan runtii waxaa ilaahay mahaddiisaa in laba kun iyo in ka badan bukaan ilaahay noogu guuleeyey inaan maanta soo gabagabeynno barnaamijka faruuranka iyo dhabxaniga waana sanadkii lixaad aan qabanayno barnaamijkan waana markii sideed iyo tobanaad sida caadiga barnaamijkan waxaa la qabtaa saddexda bil mar ayaa la qabtaa runtii in ka badan boqol iyo labaatan bukaan hadda maanta ka faa'iidaystay waxaan sii wadi doonnaa ama dadaalada aan aan dhoolcadeynta bukaanada aan ku soo celin doonna insha allah hadduu ilaahay karaa noqdo si la mid ah waxaan sannadaha soo socda oo aan aadi doonnaa gobollada si markaasi bulshada ay u helaan dhoolcadeyn isku wada mid ah qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda ay ka faa'iidaysteen qalliimadan ayaa ka warramaya baahida ay u qabeen ololahan aniga waxaan ka imiday duulayaan ka imiday wiilkayga waxaa la yidhaahaa nuur cabdulle macog duulayaan ka nimiday wiilkaygu faruuroo ahaay haddana alxamdulilah ilaahay ama haddaa iskale nimankan oo maaragta dhakhaatiirtaana wax badan ayay qabteen alcaafa mudaacafatan allahu lalaab anagu marka hore waxaan ka imaanay deegaanka soomaalida gaar ahaan xilliga shanaad waxaan u imaanay baahidan oo yarkan walaalkay oo xanuunsanaa oo xanuunkan faruurta a qabay si aan ka aragnay isbitaalkan baraha bulshada in uu samaynayo barnaamijka asaga ah marka si naloo caawiyo oo maaragtay yarkan loogu sameeyo qalliinkan qurxinta ayaan u imaanay halkan isbitaal kalkaal muqdisho hadda waxaan sugaynay qalliinka asagaa muddo laba bilooda laakiin waa lagu guulaystay qalliinkii oo maaragtay waa kan hasan oo ayaa loo sameeyey walaalkay si qurux badan ayuu u dhacay barnaamijka asaga ah bismillahi raxmaan raxiim aniga wiilkanaan dhalay axmed la leeyahay maasha allah waana ii fiican adeertaan waalqaliinka waa ku guulaystay waxaan layguu qalay istaal kalkaal dhakhaatiirta iyo nimanka noo sameeya bay ku mahadsan yihiin waa ku mahadsan yihiin hay-adda noo samaysay tabarucan weyn alxamdulilaah khayrna allah idin siiyo waa salaamadtiin macaanka
kalkaal fowdaysin aaday u mahadsan tahay jasaaka allahu khayran insha allaahu nunkoo noloon sameeyey wax fiican waxlaagana noloon ka qaadan laguna guulaystay ilmihin aan keennay maasha allah ay yihiin aaday u mahadsan yihin boqolkiiba boqol jasaaka allahu khayran waa u mahadnaqaynaa insha allah baaraka allah fiik ololahan oo sanadkii lixaad la qabtay waxaa ka faa'iidaystay in ka badan laba kun oo ruux oo isugu jira aruur iyo dad waaweyn kuwaasoo intooda badan aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha lagu sameeya qalliinka